bismillaahi raxmaan raxiim ramadaan kariim habeen wanaagsan kuna soo dhowaada warka habeen qodobada ugu dooroonna waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee dalka oo diiday qaadida dacwada kiiska kursigii uu fahad yaasiin ku soo baxay dacwadana u gudbiyey iyo fahad yaasiin oo ka hadlay qaraarka maxkamadda guddiga doorashooyinka heer federaal oo digniin u diray xubno ka mida guddiga fiid ee tegay magaalada garbaharey diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya guddoonka golaha shacabka oo muqdisho weli ka socota xubno ka tirsan guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyo kan xalinta khilaafaadka iyo booliska amisom ee dhanka arrimaha doorashooyinka oo shir ku yeeshay magaalada garbaharey gudoomiyaha degmada afgooye iyo taliyaha booliiska koonfur galbeed soomaaliya oo kormeeray ganacsiga degmada xilliyada habeenkii ah ka hor diyaargarowga ciidda dunida inteeda kale wararka caawa aad ka maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha yukrein oo beeniyey in xukuumadda moskow ay warqad nabadeed u soo dirtay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo arbaca ay sii baxayso khamiisna soo gelaysa taaraduna ku beegan tahay labaatanka bisha abriil sannadah laba kun iyo labaylabaatan dulmarka warkayaga habeen ayaad maqasheen markana kusoo dhawaado warkii oo intaasi ka faahfaahsan haddii aan ku bilowno daqiiqado ka hor taliyihii hore ee hay-adda nabad sugudda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ahna la taliyaha amniga madaxweynaha muduxileedkiisu u dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo fahad yaasiin xaaji daahir ayaa war qoraal ah kasoo saaray waxa uu war qoraala soo saaray waxa uu ku sheegay inuu aqbalay go-aankii maxkamadda sare ee kasoo saartay dacwadii kursiga hob eber siddeetan iyo lix ee dhowaan maxkamadda u gudbiyey isagu fahad yaasiin ayaa qoraalkiisa ku yidhi markii aan si qoto dheer uga baaraandegay qaraarka ay soo saareen garsoorayaashu waxaan rabaa inaan bulshada soomaaliyeed la wadaago inaan ixtiraamayo qaraarka kasoo baxay maxkamadda sare oo ah hay-adda ugu sareysa ee garsoorka dalka kaasoo ay ku sheegeen in aysan awood u lahayn go-aanka gaarista galdacwadeedka fahad yaasiin qoraalka uu soo soo saaray waxaa sidoo kale ku jiray hadallo ka mid ah qabashada kiiskan ee maxkamadda sare iyo tallaabooyinkii ka dambeeyey ee ay qaaday kuwaas oo ay ku dalbaday in labada dhinacba ay soo gudbiyaan duluucda doodaha ay qabaan iyo dhageysiga labada dhinac ee warbaahinta laga tabiyeyba waxay caddeynaysaa in maxkamaddu ay gudagashay garmaqalka cabashadan si kastaba ha ahaatee markii aan si qoto dheer kaga fikiriyay arrimo kala duwan waxaan aqbalay qaraarka maxkamadda ayuu yidhi fahad yaasiin oo qoraal soo saaray ahna la taliyaha amniga madaxweynaha mudxuleedkiisii u dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo dhanka kale maanta maxkamadda waxa ay sidoo kale diiday in ay qaado markii loo eego dacwadda oo u gudbiyey fahad yaasiin xaaji daahir warkan waxaa faahfaahinaya waryahayaga abuukar dayax
garsoorayaasha maxkamadda sare ee dalka ayaa sheegay in maxkamadda sare ay iska diiday qaadista dacwadda uu fahad yaasiin ka gudbiyey guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee ku saabsanayd kursiga hob siddeetan iyo lix maxkamadda sare waxa ay aqbashay hor istaagga xafiiska garyaqaanka guud ee dowladda oo matalaya guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal ee ah in aan maxkamadda sare awood u lahayn ka garnaqsiga cabashooyinka la xidhiidha doorashada dadban ee baarlamaanka tobanaad ee soomaaliya go-aanka waxaa saxiixay saddexda garsoore oo dacwadan dhegaystay kuwaas oo kale ah guddoomiyaha maxkamadda sare baashe yuusuf axmed garsoore cabdicasiis maxamed yuusuf iyo garsoore saalax sheekh ibraahim dhiblaawe fahad yaasiin xaaji daahir oo hadda ah fahad yaasiin xaaji daahir oo hadda ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne farmaajo horeyna usoo noqday agaasimaha sirdoonka qaranka ah ee nisa ayaa kursigan loogu doortay labaatankii bishii februaayo ee sanadkan magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan waxaase doorashadiisa ku gacan sayray guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo sheegay in aan la marin habraacyadii doorashada u degsanaa taasina waxa ay abuurtay jahawareer iyo khilaaf cusub waxayna markii dambe uu fahad yaasiin dacwad u gudbiyey maxkamadda sare ee dalka oo ugu dambeyn hadda iska diiday
waryahayaga abuukar dayax aada ayuu u mahadsan yahay oo nala socodsiinayay warka ku saabsan go-aanka maxkamadda ee ka gaartay markii loo eego kiiskii fahad yaasiin guddiga guddoonka doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa magaalada muqdisho weli ka wada diiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilalka guddoonka golahaasi xubnaha guddiga ayaa shalay muqdisho ka bilaabay diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya xilka guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya maanta waxaa isdiiwaangeliyay musharaxiin dhowr ah waxaa ka mid ah xildhibaan saadiq cabdulaahi cabdi shahaadada musharaxnimo ee guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayuu qaatay xildhibaan mahad cabdale cawad ayaa isaguna maanta qaatay shahaadada murashaxnimo waxaunawaxauna u tartamayaa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig ayaa isna qaatay maanta shahaadada murashaxnimo isagoona u tartamaya guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sidoo kale dadka shahaadada qaatay waxaa ka mid ah xildhibaan siciid maxamed cali isaguna maanta shahaadada musharaxnimo ayuu qaatay waxuuna u tartamayaa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaankii tobanaad ee dalka ayaa isaguna maanta qaatay shahaadada guddoomiyaha golaha shacabka ayuuna isagu u tartamayaa uu musharax u yahay welina waxay ka socotaa magaalada muqdisho diiwaangelinta musharaxiinta guddoonka golaha shacabka ku-xigeenada iyo kuwa koowaad ee aqalka sare iyo aqalka hoose u tartamaya taasoo la filayo in toddobylabaatanka bishan ay ka dhacdo magaalada muqdisho markan haddaan eegno xubno ka tirsan guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyo kan xalinta khilaafaadka ah ayaa booliiska amisom ee arrimaha doorashooyinka ayaa ka shiray ama ku shiray magaalada garbaharey ee gobolka gedo cabdulaahi macruuf ayaa warkan garbaharey nooga soo diray
iyadoo dhowaan ay soo gaareen magaalada garbaharey deegaan doorashada labaad ee jubbaland guddiga doorashooyinka dadban ee dalka iyo guddiga xalinta khilaafaadka ayaa waxaa kulan ay la qaateen maamulka gobolka gado saraakiisha ciidamada amniga qaybahooda kala duwan iyo ciidamada amisom atmis ee loogu talagalay howlgalka ilaalada doorashooyinka kulankan oo ka dhacay hotel hani ee magaalada garbaharey ayaa la iskaga xog wareystay xaaladda amni ee magaalada iyo habka ay uga qabsoomi karto doorashada maadaama ay tahay deegaan doorashada labaad ee jubbaland cabdiweli cilmi maxamed oo ka mid ah guddiga doorashooyinka dadban ee dalka iyo indheegi tatengi taliyaha howlgelinta ciidamada amisom ee doorashooyinka ayaa si wada jir ah warbahadlay
kooban oo muhiimaddu tahay isbarasho iyo kala warqaadasho booliiska amisom ee u xilsaaran doorashada garbahari iyo sidoo kale booliiska soomaaliyeed taliyaha booliiska soomaaliyeed ee degmada garbahar ee arrimaha doorashooyinka iyo shirka waxaa yeeshay guddiyada doorashada heer federaal xalinta khilaafaadka iyo guddiga fiid waxaanan isku dhaafsannay xog amniga degmada waxayna noo sheegeen inay degmadu u diyaarsan tahay doorashada amnigeedu wanaagsan yahay annaguna ilaa iyo hadda intaan ka aragnay runtii aan maaragtay amniga magaaladu waa fiican yahay waxaanu kala qaadanay sidii aanu uga howlgeli lahayn isu diyaarinta doorashada iyo abaabulkeeda waxaana la isla qaatay in la diyaariyo jadwalkii doorashada kadibna si maalinla ah aan isaga warqabno uguna kala warqaadanno xaruntan si ay doorashada ugu dhacdo si nadiif ah oo wanaagsan annagoo rajaynayna inay kusoo gabagoodo sida ugu dhaqso badan runtii aad baan u mahad celinaynaa taliska booliiska amisom iyo taliska booliiska soomaaliyeedba sida wanaagsan ay marata warbixinta noo siiyeen marka kulankan maanta wuxuu ah muhiimaddiisu kala warqaadasho dhinaca amniga ah ee guddiga doorashada iyo laamaha amniga ee degmada garbahari waa mahadsantihiin My name is CSP Ndagi Tetengi from Amison, acting coordinator Garbahari. I'm happy today that the election co- committee have arrived, meaning that we are going to start preparing for the election. And I want to assure the, the delegates that police Amazon police were ready to supervise, monitor for free and fair election. And I assure you that Garabahare is safe, inshallah.
cabdulaahi macruuf raadiyaha tv-ga dalsan garbaharey
waryahayaga cabdulaahi macruuf oo warkaasi inooga soo diray magaalada garbaharey ee ku saabsanaa shirka ee arrimaha kala duwan ee dhanka iyo doorashooyinka booliiska amisom ay la yeesheen iyo sidoo kale xubno ka mid a guddiga doorashooyinka heer federaal aanu halkaasi kaga gudubno markanse guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa digniin u diray xubno kamid ah guddiga doorashooyinka heer federaal ee tegay magaalada garbaharey ee xarunta gobolkaasi eengado shalay ayeyna xubno kamid a guddiga doorashooyinka heer federaal ay gaareen magaalada garbaharey guddiga doorashooyinka ayaa qoraal ay soo saareen waxa ay digniin ugu direen markii loo eego xubno kamid a guddiga doorashooyinka heer federaal ee gaar ahaan guddiga fiido halkaasi gaaray guddoonka guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee fiid ayaa shaaciyey in xubin walba oo guddiga fiid ka tirsan oo qaada tallaabo a waafaqsaneen go-aanada guddiga doorashooyinka markii loo eego ku sifoobo waxqabad ama wax caqabad ku ah hanaanka geedi socodka iyo dhammeystirka doorashooyinka cawaaqib xumo ka dhalan karta mas-uuliyadeedana iyagu ay qaadi doonaan qoraal kasoo baxay guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa lagu sheegay inay si wada ogolah u qaateen go-aankii horey usoo saareen ee ahaa in doorashada lix iyo tobanka kursi lagu wareejiyo ama laga wareejiyo magaalada garbahayo loona wareejiyo degmada ceelwaaq ee gobolka gado warqadan kasoo baxday guddoonka guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee fiid ayaa si toosa ugu socota xubno kamid a guddiga doorashooyinka heer federaal ee shalay tegay degmada garbaharey kuwaas oo sheegay inay doorashada lix iyo tobanka kursi halkaasi ay ku qaban doonaan maxkamadda ayaana sheegtay in ay dadkaasi ama sidoo kale xubnaha guddiga ka tirsan ay cawaaqib xumo la kulmi doonaan iyo sidoo kale waxyaabo kala duwan oo aan wanaagsaneyn haddii arrimahaasi oo idil ay ku dhaqaaqaan markan haddaan eegno shabeellaha hoose xubno kamid ah markii loo eego mas-uuliyiin ka tirsan degmada afgooye gaaraan gudoomiyaha degmada afgooye iyo taliyaha booliska koonfur galbeed soomaaliya ayaa kormeeray ganacsiga degmada afgooye xiliyada habeenkii ah ka hor diyaargarowga ciidda ama ciidulfadriga oo maalmo qura ay ka harsan tahay ibraahim maxamed mayow ayaa warkan afgooye kasoo diray
si loogu kuurgalo nabadgelyada iyo habshaqaynta goobaha ganacsiga xilliyada habeenkii ah waxaa howlgalkan si wadajir ah hogaaminayay taliyaha ciidanka booliiska dowladda koonfur galbeed guddoomiyaha maamulka degmada afgooye iyo taliyaha booliiska saldhigga degmada waxaana howlgalkan qayb ka ahaa saraakiisha rogaha booliiska ee qaybaha kala duwan ee degmada afgooye saraakiisha iyo guddoomiyaha degmada afgooye waxa ay kormeer ku mareen dhammaan qeybaha kala duwan ee degmada afgooye iyadoona sidoo kale mid mid u kormeeray goobaha ganacsiga oo xilligan laga dukaameysanayo iyadoona ay foodan ugu soo hayso munaasabadda maalmaha ciidda dhammaan guddoomiyaha iyo taliyaha booliiska dowlada koonfur galbeed meelaha ay tageen waxa ay shacabka ka wareysteen xaaladda nabadgeliyo iyo isdhexgal ee xilligan ka jira degmada afgooye iyadoona howlgalka xilliga la sameynayo ay tahay xilli habeena isgoos kabaar ismaaciil oo ah goobaha ugu mashquulka badan xiliyada habeenkii degmada afgooye ayay warbaahinta kula hadleen ugu horeyn taliyaha booliiska dowladda koonfur galbeed gaashaanla sare cabdi ibraahim shaamow cabdidheere ayaa warbaahinta u faahfaahiyey uljeedka howlgalka ay sameeyeen isagoona si gaara ugu mahad celiyey duqa magaalada waxaan dhex taagannahay bartamaha degmada afgooye waxaan soo marnay magaalada qeybaheeda kala duwan magaaladii dukaamadiiaa furan waa la dukaamaysanaya ciidaa loo diyaargarowhaya cibaadooyinkaa socdo taraawiihaa la tukanaya ciidamada qeybaheeda kala duwan saldhigga iyo daraawiishta buliiska roondooyinka waa ratabaan saas bay u gaafmeerayaan dadkiiaan soo warwaraysannay waxay yidhahdeen inay ciidanku ku qanacsan yihiin nabadgelyada ay ku haystaan yani ka tagan waxay kale oo ciidamada qalabka sida sida asana oo kale ayadana qaybtooda ay ka qaataan amniga difaaca gudahana ciidanka booliiska ayaa ka shaqeeya iyo maamulkii isku duuban waxaa alle mahadiisa ah saacaddan waxaan maraynaa degmada afgooye suuqyadiisa kala gedisan aan soo marnay annagayaa ka soo dukaamaysanay carwooyinkayaa furan ciidaa loo diyaargaroowaya wax dareen ah qalqal amni ah kama jiraan waa alle maxadiis intaasna waxaan ku ammaanayaa ciidanka booliiska sida saldhigga daraawiishta maamulka degmada ayagoo isku duuban oo adowga u jihaystay shacab iyo maamul iyo amno iyo isku duuban aad degmada afgooy ka jirto waxaan leeahay horey u sii socda abuukar maxamed cumar muudey gudoomiyaha maamulka degmada afgooye ahna duqa magaalada ayaa dhankiisa sheegay in ay aada ugu faraxsan yihiin in degmada ay ka mid tahay degmooyinka ugu amniga badan gobolka shabeellada hoose islamarkaana ay ku gaareen sida uu sheegay wada shaqaynta booliiska iyo shacabka magaalada waxaan kormeer weyn ku tagnay afartan koona degmada waxaan soo dhex marnay suuqii degmada waxaan aragnay dadkii oo hadda xilligii waxaa lagu jiraa toban dambeedkii waxyar dhiman marka toban labaadkii aa lagu jiraa marka dadkii way tukaameysanayaan wakhtigii ay noo sheegeen habeenkii ilaa sideedda saac inay ilaa hadda ciiddii ay bilaabatay ilmihii ciiddeeda ay socotay noo soo sheegeen hadda wixii ka dambeeyeyna inuu waagu ku barin doonay sheegeen wax amni iyo qalqal iyo foodo iyo rabsho ka jirto inaysan ka jirin ay noo sheegeen waxay ku qabaan iyaga iyo booliiska macaamiilka ka dhexeeya maamulka iyaga laamaha amniga sida isla shaqeeyaan kuley waa ka wareysanay taliyaha riboodkaas way soo siiyeen marka taliyahana wuu ku mahadsan yahay maadaama kormeer uu ku imaado degmada afgooye oo habeenadan dhan uu ku joogay sida uu amniga degmada u ku wargali lahaa iyo xaalkiisa iyo nidaamkiisa sida uu yahay haddana caawa asagaa iyo habeen hore asaa lugtiisa ku soo arkay haddana shirkeena jiraad wuxuu quseeyaa degmada afgoy inuu amnigeeda aad iyo aad boqolkiiba boqol aad u wanaagsan yahay shacabkeedii ay iska ciidaysanayaan wakhti fiican lagu jiro rugaha amniga iska warhayaan maamulkii amniga iska warhayaan marka waxaan leenahay shacabka degmada afgooye mar walba ku seexda waxaa garabkiina ah maamul waxaa garabkiina ah laamaha amniga hadday ahaan lahayn taliyaha saldhiga oo saldhiga booliiska hadday ahaan lahayn daraawiishta mar walba waxay u taagan yihiin inay amniga shacabkooda ay sugaan si nabadgelyo ah ciidanka militariga waxaan kaloo hilmaame hadalka ma jiro ciidanka militariga oo noo jooga furmaha sna iyaga naftirkooda ugu mahad celinaynaa guutooyinka nala degan marka dhammaantayna maamulkayna iyo amnigayna isku duwan waxaan idin leenahay shacabka degmada abgooye garabkiinaa nahay mar walba
ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo rediyoga dalsan degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose
halka warkaas aad kala socotaanna waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya markan akhbaaraadka dibadda madaxweynaha dalka ukrein valadimir selniski ninka lagu magacaabo ayaa beeniyey in xukuumadda moscow ay warqad nabadeed usoo dirtay isagu maadaama dowladda wadankaasi ruushka ay sheegtay in hadda way doonayaan in wadahadal ay la furaan dowladda wadankaasi ukrein wadanka ukrein weli waxaa ka socda qalalaaso siyaasadeed iyo dagaalo kala duwan iyo duqeymo kala duwan oo ka dhacaya magaalooyin kala duwan oo dalkaasi ku yaala haba ugu horeysay magaalada kiyev iyo magaalada lefef lagu magacaabo iyo gobolka maripol lagu magacaabo oo bariga dalkaasi ku yaala duqeymada halkaasi ka dhacay muddooyinkii ugu dambeeyey dad fara badan ayaa ku geeriyooday qaramada midoobena waxa ay sheegtay shan milyan oo qofood dad gaaraya inay ka barakaceen duqeymaha kala duwan iyo dagaalada ka socda gudaha wadankaasi ukrein xaaladda wadanka ukrein weli way cakiran tahay xalna lagama gaarin wadamada reer galbeedkana weli wax tillaabo ah oo aan hadal ahayn ma aysan qaadin xaaladuna weli waxa ay taagan tahay halkii ay ka bilaabatay bilooyin ka hor xaaladdu iyo jabiguna wuxuu yahay mid aan waxba iska bedelin tan iyo markii duqeymaha iyo weerarada dowladda ruushka ee ka bilowday gudaha wadanka ukrein iyo magaalooyinka kala duwan ee dalkaasi ukrein ku yaala guud ahaan markii habeen caawa aad kala socoteen raadiyaha dalsan waa nageyntaa cabdisalaan juulo shaakir ayaa caawa warka idiinla socodsiinaya cabdiwahaab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynaya warkan warkiisa xiga intaan ku kulmi doonno soonqaad wanaagsan
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel